tobabarkan oo ka saabsanaya sida landar yeelo hooyooyinka uurka leh iyo owlaadiyo walibana tobabarkan ku faa'iidaysadaya ardayda jaamacadda afar jubba oo yahanqaban qaabadiya gaar ahaan ahaan baradayaan kuliyadda caafimaadka qaybta narsinka iyo midwayferiga si korlanka qaada aqoonti oo walbarasha waxaana kumid ah ardaydii ku faa'iidaysaday tobabarkan yaan mahadnagan ah macalimiinta iyo maamulka jaamacadda walibana iyo ku hadaleena walyaawayo ku fahmeen tobabarkan iyo walyaawayo aan ka dhiganta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ano magaalay habiib ibraahim nuur kumada ardayda degadaas jaamacadda abarjuba gekmebas faylan inga qabsame training kaasoona marbadan ku codsanay jaamacad intii dmb qaybta caafimaadka naarsinga midwayfariga alxamdulilah gekmeban in qabsamay seminaarka kaasoo hay antenal care ama daryeelka la siiya maamada antigan dhalna ku hor alxamdulilah meba geeka sifeyla ku faa'iidaysanay seminaarkaas intaasiin ku badan in meba ku rajeyna jaamacadda intiin imbid alxamdulilah baraatika oo ku saabsan antinental care olinka sow daryaalka la siyaabo maamada intii aan dhalna ku hor maamada wiilka daryaalka la siyaabo intii aan dhalna ku hor een maybe eedan faa'iideysan horta qodob eed muhiiman ah maybe waa maamada iyo iyaalka markii lagu hadalo maybe ahaan wal oo eed muhiiman ah oo bulshada muhiimka ah oo waxyaabo badan ha kordhiyo maybe ka eedan faa'iidnay waxyaabo badan oo ku saabsan maamada iyo iyaalka iyo meelaraha muhiimada ku saabsan eedan faa'iidnay maybe ma hadnagaan maamulyaalka iyo macalimiinta dhamaantiyo iyo ma hadnagaan ardayda dhamaan wax ku qayb qaadatay eed iyadana ma sinyo meelaha ardaydan tan kooyin inta maqan iyo dadka dhan meel xaal ku faa'iideysado maamada dulse oo daryeelka maamooyinka iyo ciyaalka si fiican aan dadaalay waxyaabo badan oo meel aan bulshada walan qabado waan walna buu xeni maxamed nuur oo dhigadaas jaamacadda Abajuba qaybta caafimaadka ee geeko ay badlahaynee seminar jaamacadda NBS seminaarka seeti oo lan ku hadalay ee maamada daryeelka lan qawadaa dhalmada ka hor eedan ka faraxsan alxamdulilah way bahay training walbadan un ha ku faa'iidnay jaamacaddan kuma hanagaan sida fayliyada ardayda dadaalay mar walba eedayadan mahadsantiin tobabarkun oo yahay qaban qaabadiya jaamacadda iyo korlanka qaada iyo ardayda baradaas kuliyado shalduwan ee caafimaadka maadaama eediyanka faylata barashada caafimaadka jaamacadunga